bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal iraafaylaa ka dhawaada warkii hiraabnima idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaanan kodoorkulon hiraabnimadan weliba ku mid ahaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay somalilan in yoonka aqbalaan hantid iyo kuree badan dadkiiyo ku musaafireen laasacaanood guddiga doorashooyinka oo faahfaahiyay reedan dhiyowka kuwayo jadwalka doorashada dadka dhimid ee qarax kudhii shabeellaha hoose reesaare roble oo qaabiliyey qoyska ikraan tahliil faarax maamulka gobolka hiiraan oo andigii dadka garsoor ahaan u weydiisadow al-shabaab muwaadin soomaali ah oo lakadiri koonfur afrika iyo taalibaan iyo maraykanka oo daaxa kulanku warladi raafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo axad ee taariikhda weliba kabeeganta tobanka bilo tobonaad oktoobar sanadka labada kun iyo labaatii kowda intaasay weli hayro qodobada hiraabtaanku doorkaroon dhegaystayaal ha ka dhowaada warkii hiraabnimo oo faahfaahsan raafayla dhegaystayaal maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba bilaabay in diyaaradaha ka daabgureeya dadkii dhowaan somalilan ku musaafiriday magaalada laasacaanood ee gobolka sool hanasoo ku sugnahay maalmoodha dhaaf ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan eeley oo ku mid ee guddiga madaxweynaha koonfur galbeed inxilisaari xaalad dadka lah ku musaafiriy welibana sheegay in somalilan dadkiiha musaafirdiyo hayan ciyaal iyo weliba waayeelo balse oonka jarna dhallinyara weliba sheegay inii atawalla ku xumaada dhibaatada dadkaha kujeeda koonfur galbeed lankajeysidii magaalada laascaanood haanasou sheegay in badanshoo hantidii oo lakuraabadi usoo sii hadalaha wasiirka weliba sheegay in somalilan ay ku fadaayan hantida dadkahayo musaafiriye usoona sicad in sheegay in somalilan lanka aqbalaan hantida iyo kuree badan dadka shacabka ee dhini kala la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya dhiniga hanraabta aamine maxamed mursal weliban si kulal uun ku hadalay waanay sheegtay in somalilan ku aqbalaana hantida iyo kuree badan shacabka waan la kufadow in meelha ka sheegan
reer laascaanoodow waxaan rabnaa walaalnimo ayaan wadnaa wanaag ayaan wadnaa waa soo aragnay waxaan ahay mataqaanaa la taliyaha ee xaafidullah ee madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen waa soo aragnay maatadii mataqaanaa oo sidii ariga oo kale mataqaanaa ay candhadaha u soo saarteen walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa si sharaf iyo xushmad ay ku dheehan tahay aan uga codsanaynaa gaar ahaan mataqaanaa isheeg ee garaad jaamac iyo muxuu ahay isheeg reer dhulbahaantoo dhan annaga muuse intuu noo geysan kara wuu noo geystay muuse intuu maatadeena soo layn kara wuu soo laayay muuse mataqaanaa hadda arrinta ma taagna laasacaanood ayay taagantay bakaos laasacaanood waxaa nooga maqan hanti ayaa nooga maqan oo dadkaba guurto ah dadka meesha deganaayeen intii intaa ilaah ka imaada gaalkacay waa ka hadlaayay dad shaqaysta ayay ahaayeen dad dhaqaalele ayay ahaayeen dad guryale hantima guurto ayay lahaayeen waxaa la iskaga fadhiyaa mataqaana waxaa la iskaga fadhiyaa arrintan waa waa waa arkaynaa arrintan waxa waaye arrin oo la iskaga horkeenaayo reer khaatumo iyo reer koonfur galbeed reer somalilan iyo mataqaana reer koonfur galbeed annaga iska iska hor imaa shacab barno annaga waxaan idinka codsanaynaa oo si xushmada idinkaga codsanaynaa hantida dadkaasoo maguurtada ah iyo hantida dukaamadii alaabtaasoo waxba aan aan aan aan aan ka maqnayn hadday dhaqaa hadday dhaqaale ay tahay wixii bangigu u yaallay hadday guryo ay yihiin hadduu ari u yahay hadday faynuus ay tahay alaabtaas reer bahantow aan idinkugu imaano annaga intaa isku intaa aqligiina soo celiya ee wanaagga naga dhexin jira soo celiya waxaan idin leeyahay mataqaanaa ummaddaas hantida waa idinka nool dadkaas dal bay leeyihiin calankaasay leeyihiin oo calanka soomaaliyeed ay leeyihiin kaasay leeyihiin madaxweyne la yidhahdo masaakiin koriso ayaa ayaa ayaa maamulkaas mataqaanaa madaxweyne ka ah waxaa idinka codsanayaa si xushmada idinkaga codsanayaa in ummaddaas hantideedii mataqaanaa aad badbaadisaan annaga mataqaanaa kolley guddi ayaa socda insha allah mataqaanaa maalmaha soo socda markii aan daadgulaynta aan dhammaynana garoowe ayaan ku sii soconnaa oo halkaas guddi ayaa mataqaanaa uu magacaabay ee madaxweyne ku-xigeenka ee dowladda puntland marka dhammaan mataqaanaa ii sheeg reer puntland waxaan leeyahay maanyaradii iyo ku-xigeenadiisii waa maasantihiin waxaan kaloo umahad celinaya mataqaanaa guddiga uu bixiyey madaxweyne ku-xigeenka mudane siciid darina dee annaga marka horena reer federaala isku ahayd waajibkiina ayaa gudateen dhammaan reer puntland waxaan leeyahay horaa loo soconaya waa la soconaya wabilaahi towfiiq
hadalkan ku weeriyay maamulka koonfur galbeed soomaaliya welibaa ku toosay xili somalilan iyo weli wadda dadkii oo ku musaafiriyaan laascaanood islamarkaana deegaano kale oo ku tirsan somalilan dadka ku noolnaya ka amarti in iyo si dhaqsi leh hooskugu bahana labaatan sagaalkii bili juun ee sanadkan iyo weliba golaha wadatashi qaran ee doorashooyinkii waxaa saarana jadwal doorasho oo ka dhaladii heshiiskii labaatan toddobadii meey oo ka deeran magaalada muqdisho kaasoo onka dambeyn geeka oo taariikhda ka beegan tobanka oktoobar lan astay inay dhiida doorashada madaxweynaha balse jadwalkaas usu shaqeey waaye dhowr jeer yareedan dhiidi doorashada soomaaliya iyo markaasiti ee dhaqangalo waaye jadwal doorasho ayoo ha saareen golaha wadatashiga qaran iyo weliba guddiga doorashooyinka heer federaal gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro weliba sheegay in jadwalka doorashada farsamo ahaan iyo lahayan golaha wadatashiga qaran balse ka gudi ahaan doorashada ee qabsoomasha iyo qorsheeen konton maalmood gudaasho inay ka dhiida saas oo kale weliba sheegay in sababta doorashada reedandhiyoku koyti ay tahay arrimo farsamooyin yaryar ah saas oo kaleniyo jaraan caqabada aanasou sheegay in markaas la guduba doona siyan qobsoonta doorashada soomaaliya tiro dhowr jeer eh yareedan dhiida doorashada soomaaliya weliba madaxweynaha muduxuleyshay dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo ka eedayay madaxdii ka horeyti iniyou mas-uulka haayeen reedandhiyowka doorashada dhowr jeer markaasi dhiidi ama reedandhiyowka kooya mas-uuliyiinta kale mucaaradkiin weliba madaxweyne farmaajo ka eedeyna inuusa mas-uuliyadii lahay reedandhiyowka doorashada soomaaliya maadaama muduxuleysi uusa dhammaaday siyeedkii febraayo ee sanadkan labada kun iyo labaatii kowda dhiniga kale geeka weliba la kuwadaa in magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iniyou seedaan guddiga doorashooyinka heer federaal uu hogaamiyo gudoomiyaha guddigaas maxamed xasan ciro guddiga weliba la sheegay iniyou kormeer qiime ayuu ka seeda doonaan magaalada beledweyne welibana horey guddiga ayou kormeer sidan oo kale ayou ka seedana deegaanada dowlad goboleedyada iyo on markaas warbixinta guud iyo kudhugunsan madaxweynaha dowlad goboleedyada ama markaasiti ku-xigeenadiyo safarkan weliba geeka magaalada beledweyne kaseedana guddiga doorashooyinka heer federaal uu saakatoosay xila madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed oo uuse ku sugaya magaalada jowhar balse geeka la filow in markaasiyada magaalada beledweyne xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal weliba kulamada tashi ee la qaadi doonana gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka iyo markaas kala talada doona doorashada golaha shacabka ee la filow inay kudhiyada magaaladaas guddiga doorashooyinka heer federaal iyo weliba wadana qabanqaabadii inkadambeytay ee lanka diyaar garoobo qobsoomooka doorashada golaha shacabka dadka dhimadii qarax kudhal kadhihi shabeellaha hoose qaraxan ohay bambada gacanta laku tuuro welibaa laku wararay ciidamo ku tirsan haan dowladda soomaaliya oo ku sugnaayo barkontarool oo ka ilaaliyo deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose goobjoogyaal weliba yoo sheegaynaa in weerarka bambaanada eh iyo ka amuudan saddex qof oo shal eh lama kumid a askarti ciidanka nisa ee deegaanka janaale iyo weliba unag yar oo tumilama jer e kaasoo ku sugnaayay barti kontarool ee la weerari wararka weliba aan iskasii darahaynaa in ciidamada weerarka bambaanada ee laaqaqaadiyo suubyan howlgal habaato iniya kugudi jaran iyo toogda shakiisi inuus markaas miinaysanaayey warar kale helaa weliba sheegaan in qof kala toogadii uu sacaanka ahay deegaanka janaale dhowr marna la hiri uusoo markaas lankashaki inuu la shaqeeyay al-shabaab islamarkaana markii la dilay uusa istaaga istaagka diiday ciidamada deegaanka janaale weliba mararka qaar kadhiyaay weerara bambaane e iyo weliba dagaalo toose welibana maalmood dhaafi kudhiyay howlgalo kudhinaya al-shabaab aada dhalay sarkaal marxuum ikraan tahliil faarax weliba ay sheegtay in weliba madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uus horteeginyo inay cadaalada hella gabartiya welibana ay sheegtay inay kuholinsiilan bilaabo lahay kiiska waanito walan aqbalo korna dhiniir kale xildhibaano aamina maxamed cabdi oo ku mid eh ehelada sarkaal ikraan weliba ay sheegtay in kiiska ikraan taaliil uuse ku socod u haysinya madaxweynaha mudalee dhamaaday maxamed cabdulaahi farmaajo
waxaan ognahay ikraan labaatan iyo afartii bisha in lagu waayey nolol iyo geeri midnaba meel ay jaan ay cirib dhigtayna cid sheegta la waayey kadibna labaatan iyo siddeed maalmood oo xog hoose iyo meel kastoo laga raadin kara laga raadiyey ikraan wax noo jawaaba aan weynay wax hadalka naga hoos qaada aan weynay maxkamadda aan tagnay ciidamada qalabka sida annaga oo eedayn dad aan ku tuhmaynay oo ahaayeen shaqo wadaag labaatan iyo siddeed maalmood maqnaashaheedii kadib labadii bisha sebtembar waxaa raadiyo muqdisho iyo somali national t v oo ahaa hay-ad ama wasaaradda warfaafinta ee dowladda lagu shaaciyey ama lagu faafiyey in ikraan dhimatay ayna gacanta u gashay al-shabaab oo ay dileen sidoo kaleetana bagga rasmiga ah oo nisa iyadana lagu shaaciyey markay intaas dhacday waxaan qabanay shir jaraa-id sidaan oo kaleeta annaga oo aan ku qanacsanayn warkii ka soo yeeray wasaaradda warfaafinta iyo hay-adda nisa intaba caddaynayna in ay marnaba gacanta al-shabaab gabadhaas ku bixi karin hadday ku baxdayna ay tahay mid lagala shaqeeyey oo lala wadaagay oo loo gacangeliyey isla maalinkaas waxaa soo jawaabtay qoladii lagu eedeynayey al-shabaab waxay dhaheen wax luga kuma lihin maadaama aan tuhmaynay annaga awalba inaysan al-shabaab jirin waxaa noo soo baxaysay mar walba in ay gacanta niisa gabadhaas ku maqan tahay waxaan qabsanay looyer toddobadii bisha sagaalaad ee sebtembar labada kun iyo labaatan iyo kowda waxaan dib ugu noqonay maxkamaddeenii iyo galkii dacwadda oo noo furneed maalinkaas oo toddobadii bisha sagaalaad ilaa hadda waxaan ka warsugaynay maxkamadda iyo dacwaddii aan geynay in ay meel ku ogaato ama si daahfuran loo galo kiiskaas maanta waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaagno kiiskii ikraan ee maxkamadda yaalay maxaa ka hagaagay maxaa ka hirgalay maxaa ka qabsoomay ma dhaqaaqay xagguu maraayaa muxuu u dhaqaaqi waayey haddii uu dhaqaaqay haddii uusan dhaqaaqinna dadaal dheer oo aan ku bixinay maxkamadda iyo xeer ilaalinta annagoo kaashanayno looyarkii iyo looyaradii nala shaqaynayey waxay noo caddeeyeen maxkamaddii iyo xeer ilaalinta intaba in kiiskan ay ku gadaaman yihiin caqabado badan oo ay suurtagal ahayn in la helo si sax ah in loo baaro kiiskan meelna uu ku dhammaado iyadoo ay sabab oga dhigeen caqabadaha hortaagan inay ka mid tahay in xaruntii niisa ee dhibka ka dhacay ama agagaarkeedii ama meeshii shaqada ay yacni gabadhi ka shaqaynaysa ay tahay si loo helo xogo iyo tuhmanayaashii la tuhmaayay si sax ah in loo ogaado
dhanka dambeyntii qoyska ikraan taaliil weliba iyo la kulamayn ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble welibana geeka xafiiska qaabil iyo xubno ku tirsan qoyska ikraan taaliil faarax oo iyo kajarta aada dhali ikraan ee qaali maxamuud guhaad waxaana soo markala ha codsadii in ra-isul wasaaraha inay kulan la qaadan waanan gudbiyaan cawasho la xiriirta caqabadii oo sheegeen inay ku horgudmayeen xeerdhaalinta maxkamadda ciidamada si oon dhaqaajiyeen kiiska ikraan waanayo helaan baaris madabanaan iyo weliba cadaalad ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble weliba uuse ka nagnagay in dhenishay gorgorta ingiliyana kiiska ikraan welibana sheegay inay kugohontay in cadaalad hela maalin dhawaatoy ama dheeratoy waliba ra-isul wasaare roble qoyska igraan taaliil usula qaybsay murugada gabartiyo oo markaas la kuwaasinya nolol iyo weliba geera gudoomiyaha maxkamadda madaniga ee gobolka hiiraan cabdiraxiin maxamed taakooy weliba sheegay in xilligan qaar ku mid eh bulshada ku nool gobolka hiiraan meel cadaalad an ka jarniyo cadaalad an weydiisada hayaan weli sheegay in iyo oo saldhigyada booliiska iyo shaqeeyaan baahi kalena an jarna iyo jaran dad garsoor un weydiiso deegaanadii oo maamulaha ururka al-shabaab weli si cad dheer n sheegay in arrintan yata tooxun islamarkaana lalayaaba weliba saasoo kale sheegay in la aqbalana iyo oo maxkamadaha gobolka hiiraan iyo shaqeeya in dad garsoor ahaan weydiiso al-shabaab weliban wasiirka amray hay-adaha amniga in qofkii garsooranbaha deegaanadii oo maamula al-shabaab lahirow kureedna sharciga la horsheeno doona warkan digniinta ah kuweeri guddoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan weliba ku toosay xilal dhowr jeer linkadigi dadka shacabka inay goorsoor un weydiistaan al-shabaab saas oo kalena markaas dhowr qofood linhirihiriya idaacadda raadiyaha baydhabo siyati sagaal dhibic shan warka hiraabnimo ku dhugunsaaytan dhegeystayaal koox burcad koonfur afrikaan ee weliba xalay sakdi dhexe weliba goobtis ganacsiyo ku dilana maxamed ismaaciil kiish oo ku mid hay odayaashanka magad dheer jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool dalkaas kooxaha weliba ka dhex toogdana ganacsadaha dukaanshe oo kiyaala magaalada east london ee dalkaas koonfur africa iyo u markaas dilka kureedna baxsadi mid ku mid ee ganacsada soomaalida ee ku suganay meelo aan ku dheerayna meelo dilka ku dhihi wali sheegay in kooxaha burcade saasoo kalniyo ee kala dhaceen ganacsadaha iyo ka dilaan dukaanshay ciidamo ku tirsan booliska koonfur africa ayaa seeday meelo dilka ku dhihi iyoona fadaaya in gacantaha ka dhikan kooxaha burcade eh balse ian ku guulaysad waayan dalka koonfur africa weliba joogto kanagda direelka lanjeysto ganacsada soomaalida eh welibana ilaa hadan jarne dadn xil saare amaba dad kor isku saari in markaasiti iyo ku horseedan haatoy dowladda soomaaliya iyo weliba koonfur africa warkii dhegeystayaal isin ku dhugunsaaseen idaacadda raadiyaha baydhabo sin akhriya ano maxamed raxmaan ee xasan jookar farsameeyey dhegeystayaal heraanimada antanigudhoni kumahadsiintiin dhugunsowka wararkii iyo weliba barnaamijyada kubow idaacadda raadiyaha baydhabo
barwaago qubutay lakubulqaasay bulshida ku oombatiya raadiyo baydhabo baabshaykiima ee walbilaariyey